Dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa waxaa si weyn u saameeyay shaqo la'aanta ka jirta dalka. Dhalinyaro badan ayaa wajahaya caqabado ay ka mid yihiin fursadaha shaqo oo aad u yar, eexasho, xirfadaha shaqo oo hooseeya iyo sababo kale oo badan. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka warbixiyay dareenkooda shaqo la'aaneed.
haddii waxbarashadaadii aa wax ku weysay micnaheeda ma ahin in haddaa wax baratay waxbarashadale aa wax ku sugto miiskaas cabitaanka ardayda ayaan dhallinyarta u furan miiskaas cabitaanka waa xirfad oo qofkan waxaa loo baahan yahay haddii waxbarashadii uu wax ku waay ama shahaadadii uu wax ku waay inuu xirfad ama asiga wax uu samaysan karo shaqo abuur oo wax qabsan karo haddii dhallinyarada xirfad way leeyihiin oo wax badanay soo saari karaan laakiin waxa kaliya u baahan yihiin waxaa waaye dhiirigelin iyo caawinaad u baahan yihiin saboort inay ka helaan dowladda inay ka helaan shirkadaha waddanka intay ka helaan iyo waxay u baahan yihiin xitaa familkooda inay saboort ka helaan ay u baahan yihiin dhallinyarta qaar yacni horta xirfad haddaa leeda adaa isku leh waaye xirfadaada ad intaa ku shaqaysan karto hadduu qofka dhallinyarada xirfadiisa ku shaqaysan lahayna dhibka haystaa wuxuu yahay saboort intoo helo oo lacag uu helo haddaa lacag aada haysan aa xirfad aa leedahay yacni xirfadii waxaa ku bilowda u baahan tahay wixii aa ku bilowda lahayd mahaysatid caqabad waa iyadana waxaa jiro dad qaar oo xirfad leh oo wax soo saarayo waxay soo saaraan saboortia lagu sameynaa waa lagu ammaana waa lagu dhiirigelinaa xitaa shirkadaha waxay sameynayeen in qofkaasi yacni qaabkay ku heli lahaayeen ee kharashaad badan ay ku bixiyaan laakiin annaga waddankeena markaa u timaado qofka xirfadda leh waxaa laga yaabaa xirfadda uu leeyahay in lagu caayo bal dhalinyarada xirfad way leeyihiin laakiin in gacanta laga qabto iskiiliskooda meel loo furay ay u baahan yihiin laakiin dadka hadda yani intii dagaal ka bilowday bilaa weli waxaa waaye iskiiliskooda way haystaan laakiin shaqada lama furin yacnii hadday shaqayn lahaayeen xataa mujidaa in gacanta loo qabto inay yani dad horumar soo saaraan la rabaa sax laakiin soo ilaa weli waa la la'yahay xaafadooda joogaan dadku waxay soo baranayaan laakiin iskiiliskooda way haystaan shaqaan lahayn waxay shaqo heli waayeen adiga meeshaan waxa waaye waa taqaanaa shaqada waxa waaye yaa qoomiyaa laisku geeyaa marka waxaa loo baahan yahay inaa yacni dadka dhallinyarada inay shaqadooda horta way helayaan laakiin in dadka la simo kabacdii shaqada dadka dhallinyarada helayaan
leanna dalka shaqla-aan way ka taagan tahay dhallinyarana maba haysato wax xirfad ah misena maanta ay ku shaqaysan karaano ayaa isleeyahay ani ahaan waxay tahay ani xirfad male markaa kuleeya waxaa iga keenayso leanna maanta anoo wax soo bartay aan xirfadayga aqaano aan wax walba aan aqaano aanu ku shaqaysan karin adduunya ciilkeeda weeye adduunya waxaan ka noolaana leanna waxaan soo bartay maba aanu ku shaqay kari maahayno garab ma haystid garab ma haystid dan haddaan garab haysta lahaa maanta misal qof garab taagan oo maanta waxa ana aan soo bartay igu dhiirigelinayo oo maxay leedahay shahaadadeedii aan sixinayo maanta haddaan haysan lahaa wuu igee lahaa shaqo waa shaqaysa lahaa dan qof gabba ahooba ooan allahuma labeege aa shaqo la geenaha maanta shaqaynayo anigii wax aqoonin oo aqoon-yahanada ahayna ma shaqaynayo oo intaasoo sano juhdi qarash igu baxay maxaan koos karayn kara dan ani waxaan wax u baranaya